والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan lagu horumarinaya aqoontooda u qabtay ardayda jaamacadda alqima ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac ka geystay deegaan dhaca waqooyiga dalka itoobiya horumar dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xilli wilaayada ay juhdi ballaaran ku bixinaysa sare uqaadidda heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan degmadaas maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diinaya u soo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay tobanka bisha dulqacd sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada dhegaystayaal warkaas oo faah-faahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee dhismaha warsamayn-dhool ee ku taalla wadada warshadaha ee dhanka degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqleeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho warar hoose ayaana xaqiijinaya inay jirtay khasaare nafeed oo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaas dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow ee hoostaga degmada qoryooley waxayna ciidamada mujaahidiinta dhowr jiha ay ka weerareen xerada kufaarta afrikaanta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan lagu horumarinaya aqoontooda u qabtay ardayda jaamacadda alqima ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow ustaadku wuxuu u kala bixiyey mowduuca saddex bunuud anniya alxasana walqudwa alxasana alakhlaaqu alxasana mowduucan siduu ugu saabsan yahay ama uu saameynaya ardayga in boqolkiiba boqol ardayga haddii uu himadiisa kor u qaado mawaadiicdana kadibna uu ku safeysnaado dadka baarisiinta hadda ahee weliba aan mucaasaroonay ee hadda lasoo qaatay sida cabdulla cazaam iyo usaama binlaadin uu ka dhigto dad uu ku dayanayo in qofka uu markaa uu noqon karo qof humumta ummadda xambaari kara saalixna intuu ka gudbo noqon karo qof muslix ah kulankan oo ahaa mid aqoon kubcina ayaa loo qabtay ardayda jaamacadda alqima ee magaalada jilib kuwaas oo muddadii uu socday ku qaatay duruus kala duwan jaamacadda oo hadda ardaydeedu ka soo laabteen fasaxii sanadka ayaa la siiyey talooyin iyo qaababka ay ku horumarin karaan aqoontooda jaamacadda muddada isbuuca ah ee ardaydu ay qaadanayeen duruusta ayaa waxyaabaha la siiyey waxaa ka mid ahaa sida uu ardayga ku muraajacaysan karo maadooyinka uu qaato iyo qaababka ugu fudud mudakarada waxaa la yidhahdaa waa min ahami almahaaraat min xays alcamali atacliimiyi marka laga hadlaayo aaday muhiim u tahy jiddan waxaa la yidhahdaa alisticdaad likulli alijaabaat almadluuba mudakaradu waa in aad diyaar macluumad badan maadaama aad qaadad xasiilsatay inaad diyaar u tahay inaad wax kastoo lagu weydiiya ad ka jawaabto sababta mudaakarada markaad samaynayso hadha wax kasta aad ka jawaabsa sababta wax kastaba urursatoo khulaasisatay qofku markuu wax dhigto afar iyo labaatan saac kadib hadduusan muraajacaynin oo duruqda muraajacada kala duwaneed ee kala khafiifsaneed mid ka mid a hadday qiraa'o tahay iyo hadday ta'amul tahay iyo hadday tahay nadaro hadday tahayba midda uusan marinin afar labaatan saac kadib boqol iyo konton waa halmaamaya afartan iyo siddeed saac kadibna kulli wuu wada halmaamayaaba toban daqiiqo ilaa soddon daqiiqo cashir kadib markii laga baxo inaad muraajacayso kadib inaad yoom kadib muraajacayso kadib inaad isbuuc muraajacayso kadib bil muraajacayso kadib talaata ashhur khalaas waxaa imaanaysa fadradii oo loogu talagalay inaad manaha aad ama imtixaanka aad gasho ama jawaabihi aad soo celiso daakiradaada kulama aad wax akhriso way xoogaysanaysaa wax badanna way xambaaraysaa muddadii uu socday kulanka aqoon kobcinta ah ayaa waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa waa maxay jaamacadda alqima maxayse kaga duwan tahay jaamacadaha kale ee ka jira guud ahaanba dunida oo ay soomaaliya ka mid tahay أولا جامعة القمة ميزاد كوادلادة waxay tahay inay tahay jaamica غير الربحية waa jaamacad ama muasase aslan aanan ku dhisnayn faa'iido raadis waxay tahay jaamacad u shaqaysa dadka muslimiinta ah waa jaamacad jaamacaadka kale caalamka ka jira waxay ku xisaabtamayaan dhaqaale macalinka ka shaqeeya wuxuu ku xisaabtamaya dhaqaale سادات مركو مؤسسة غير الربحية ميسادة سدحادة واحد تا أنا كفوجين تتبنى منهج السلفية الجهادية والسلفيه الجهاديه منهج يونسكو ماهن منهج يو ان دي بي ماهن منهج العلاقات الدوليه ماهن ومنهج السلفيه الجهاديه ونوغا ترجم الكتاب والسنه والرجوع الى السلف الصالح ميسادة افراد او اسليه اد اقيم بدنتا waxay tahay ايها الاخوه والاخوات مشاركه هموم الامه waxay ka qayb qaadataa همومta iyo axzaanta iyo mashaakilaatka ummadda islaamka ku yimaada waxay qayb ka tahay farxadda dadka muslimiinta waa jismi iyo jir ka mid ah dadka muslimiinta ah taxzan maca axsaanihim wa tafrax maca afraaxihim intii lagu guda jiray kulanka thaqaafiga ah ayaa fursad la siiyey ardayda si ay u soo bandhigaan dareenkooda ku aadan waxbarashada jaamacadda iyo duruusta ay maalmahan qaateen wax aniga aad ii soo jiiteen mooyisaadka jaamicadda ma ahayn ardayad jaamicad hore soo martay balse waxaan ku soo bartay khaarij alwilaayaat oo ah lagu dhigto manhajka unesco alxamdulilah allihiina soo waafajiyey wilaayadka islaamiga ayaa ku mahadsan waalkeena u sahlay inay saaxada jihaadkana keenaan oo aanu fahanno nimcad ay taalla taa waxaa ku sii xigta jaamacadda waxay ku socontaha aad ii soo jiitay inay jaamacaddu ka madax bannaan tahay yunesko haddana aysan ahayn jaamacad ridxiya ah oo ay tahay jaamacad ummadeed qadiyadaha umaydana ummaddana ka jawaabta waxaan ku soo xasuustaa qadiyaddii baddeena lagu qaatay taa waxaan ka idhi shimaal weedhii ka timi shanshadiina shalwatay shaafin waxaa nooga dhigan shafgaraaca xarakada shabaabe shaybaha gaboobow shakligiisu shaafi yahay shaaximo hubkaaga sharaf sharaf yeela adduunka shahaadana dalab shaahiddaan u nahay shakhsi kale ma jiro shilxinaya gaalkee ummad yahay sharaf yeelo majdigaagana raadso haddaba maxaa laga maarmaan u ah marka uu qofka doonayo in uu barto mowduuc gaar ah oo ka mid ah waxbarashada jaamacadda waa mid ka mid ah waxyaabihii ay qaateen ardayda jaamacadda alqima ee fursadda u helay kulanka lagu horumarinayay aqoontooda bimacnaa jaamacaddaadii wixii aad kaga qalin jibisid ayaa inta badan qofka uu noqdaa qofka raba inuu dhakhtar noqdo kuliyatu tibiu maraya ama maxaan ku idhahdaa inaan injineer noqdaan rabaa macnaheeda waxaa waay kuliyaddii waxyaabahaas laga baran lahaa ayuu aadayaa waay qofka asaga inuu horta inta uusan takhasuskiisa dooranin isqiimeeyo marka inuu taas horta ku talgalo hebel wuxuu ku takhasusay idaarada iyo handasada ee adiga kaa dooratid ku dooro can qanaacatin si aad u noqotid hadhow marka qof noloshiisa ku raaxaysta inta dhima maamulka sare ee jaamacadda alqima oo dhankiisa ka hadlay isbuuca aqoon kororsiga ah ee la siiyey ardayda ayaa sheegay in jaamacadda alqima ay hadda dib u bilowday duruusteeda sanadka cusub iyadoona ardaydu ay hadda ka soo laabteen fasixii ay kaga maqnaayeen jaamacadda sidoo kalena jaamacadda ay qaadanayso arday cusub oo hadda qoristooda ka socoto xafiiska jaamacadda waxa aan joognaa waa xaruntii jaamacadda islaamiga alqima waxay ahaan jirtay xulum iyo riyo maantana waa xaqiiqo waa hay gashay sanadkii saddexaad oo dadka hadda inta fadhiya waa ardaydii sana thaalitha iyo ardaydii asana thaaniya sanadka cusubna hadduu noo bilowday oo diiwaangelintii waa socotaa waxaan ognahay faracyo kale in laga furay bacd alwilaayat alislaamiya insha allahu tacaala sanadkaana ay howlgeli doonaan insha allahu tacaala gaar ahaan wilaayada shabeellada hoose jaamacadda alqima oo ay xarunteedu tahay magaalada jilib ayaa mar kasta waxaa ku soo biira arday cusub kuwaas oo kaga imaanaya magaalooyin kala duwan si ay wax ugu bartaan jaamacadda alqima mahadsanid cusmaan diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac ka geystay deegaan dhaca waqooyiga dalka itoobiya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed wararka ka imaanaya waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in duqeyn ay dad badan ku dhinteen ay ka dhacday deegaan ka tirsan ismaamulka amhara halkaas oo dad badan lagu laayay sidaa ay sheegeen dad goobjoogayaal ah diyaarado aan nooca duuriyaha lahayn ah ayaa dhowr gantaal la helay iskuul hoose oo ku yaala mandiqada waqooyiga show ah ee ismaamulka amhara diyaaradaha daroniskaha ee dowladda turkiga farsamayso ayaa la xaqiijiyey inay dileen ugu yaraan afar qof oo u badan caruur halkaha ay ku dhaawacmeen dad kale maamulka iskuulka guula oo ah goobta ay duqeyntu ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradaha dowladda itoobiya ay si ulakac ah u beegsadeen arday kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada ah isagoona falkaasi cambaareeyey goobta uu weerarku ka dhacay ayaa qiyaastii labaatan kilomitir u jirta magaalada shawa roobit mas-uul u hadlay jabhadda mucaaradka faano ayaa cambaareeyey weerarkan waxayna ku eedeeyeen abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha itoobiya xaalada dalka itoobiya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xumaanaysa iyadoona dagaalada oo sii xogeysanaya ay ku sii fidayaan deegaano hor leh oo ka tirsan dalka itoobiya mahadsanid cabdi qani horumar dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada kamsuumo ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xilli wilaayada juhdi ballaaran ay ku bixinaysa sare u qaadidda heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan degmadaas faahfaahinta warbixintan waa kan bashiir muxiidiin abu ayman بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي غصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر degmada kamsoome ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa ka jira tallaabo sar u kac dhanka waxbarashada iyadoona qeybaha kala duwan ee dadweynaha ay dadaalleer ku bixinayaan sidii ay fawaa'id dhaxalgal ah uga xaqiijin lahaayeen juhuuddooda xarumaha waxbarasho ee degmadan waa kuwa habeen iyo maalin ay albaabadu u furan yihiin iyagoona faham buuxa iyo qabuul wanaagsan ay u hayaan bulshada ku dhaqan degmadani muruqmaalka beeralayda kuwa ka shaqeeya farsamada harqaanka iyo kawaanka iyo qeybaha kale ee ganacsatada ayaa ka mid ah dadka ugu muuqda ee isku dayaya inay kordhiyaan heerarkooda aqooneed ee diinta islaamka dhowaan ayaana booqday xarumaha waxbarasho ee degmadaasi waxaana dadka ay isugu jiraan kuwa mustawahooda sarreeyo kuwa dhexe iyo kuwa aad u hooseeya meelaha aan booqday waxaa qayb ka ah dadka mustawahooda aad u hooseeya ee gacanta lagu hayo kuwaasoo maktabka dacwada ee degmada uu juhdi ballaaran ku bixinayo قل أعوذ قل قافلا قد لام لغرب أعوذ ألف قرب عوذ عوعنا قد واو لغرب ببالا قد برب ببال صدي رب رال قرب ببال صدي الناس على الف قرب لام لغرب ناس نانون قرب
qaar ka mid ah bulshada degmada kamsuume ee waxbarashada juhdigu ku bixinaya ayaan mikrofoonka la dhex qaaday iyagoo sheegay inay si aada uga faa'iidaysanayaan mas-uuliyiinta maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmadaasi anigoo ah haaruun cabdulaahi abuukar mayrooge degmada kamsuuma da'day waxaa waaye konton iyo toddoba sana jir mayka jirayni alif alifka kabani hadda mayka jirna hingaad eeda walan fahmoyne maclin wanaagsan naniinshaani waxbarashada meelfayle marooyne ilaahay ka mahadsan bismillah anigoo ee moxamed lijindo mbeero muuse oona ka dhalay degmada kamsuuma sanadkiina ee soddon iyo toddoba jir ilaahay ayaa ka mahadsanya waxbarashadii oo maanaha maanta nin furi unugu rogna degmada kamsuuma may ka jirayna alif ka jirayni hadda may maroyna hingaad maroyna wal barashadanna meel ad ansarayta maroyte walaayana ilaahay qaar isiyo ilaahayna kor iyoona ka dhigo abduqaadir cali cabdi degmada aad joogno kamsuuma haye ka waran maxaa barataan waxaan baranaa qur'aankaan baranaa maasha allah haa haye waa kahay walaayadaa na barta si fiican amiirada dacwahan ayaa na bara maasha allah haa haye dad kale waxay bartaan dadka kulli wax bay bartaan haye haa lixdan sanaan jira haye haa farxadaada ka waran farxaddayda boqol boqol waay haye dadka waxbarashada ka maqan maxaa dhihi lahayd waxaan dhihina inay soo xaadiraan ay soo galaan ay wax bartaan ayaa la rabaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ka soconayay dowlaad kala duwan oo sharci ah kuwaasoo dadka muslimiinta ku dhiirigelinaya inay sii labajibaaraan barashada cilmiga sharciga mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe u soo xiray inta badan macalimiinta qur-aanka kariimka ka dhiga degmada bu'aale waxaana muddadii ay dowraddu socotay ay qaateen duruus kala gedisan oo muhiim u ah macalimka dowradan ayaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee ubay bnu kacab radiallaahu canhu waxaana macalimiintaasi ay sheegeen inay wax badan ka faa'iideen muddadii saddexda maalmood ahayd ee dowradu ay socotay ugu horreyn waxaa munaasabadan dowrada lagu soo xirayay kelimad dardaarana ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah idinkaa macallimiintii ah jiilka berrito dadka gacanta ku haya waa idinka haddii aad idinku hagaajisaan way hagaagayaan haddaad naftiinna awalan hagaajisaan oo mas-uuliyadda ka soo baxdaan awalan mas-uuliyadda insaaran umma markaa kadib iyaguna aad hagaajisaan way hagaagayaan barrina ummaddao dhan waa hagaagaysaa dalku waa hagaagaya oo dadku waa hagaagaya oo diinta waa lagu camalfalaya kolkaa qaar ka mid ah macallimiintii dowladda loo soo xiray ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahin ka siiyey duruustii ay qaateen iyo wixii ay faa'iideen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dowladdii saddex maalmood noo soo socotay ayaa noola soo xiray anigoo ah macallimiintii maxaa eeday bu'aala dowladdaas oo looga magac daray ubay ibnu kacab shacaarkeedan uu ahaa maaragtay khayru man tacallama alqur'aan wacallamahu khayrukum man tacallama alqur'aan wacallamahu marka waxaa weye dowladda cashiro badanaan soo qaadanay oo na soo socotay saddexda maalmood casharadaas wax badanaan ka faa'idnay oo weliba haddana ugu sii muhiimsan sidee lagu xifdisan karaa ardayga qur-aanka sida fudud oo lagu xifdisan karo tiidaad wax badan laisku soo celceliyey marka cashiro muhiim ah ayaan ka qaadanay oo faham fiicanan ka qaadanay meeshaas ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad lehoo nagu simay iyadoo macallimiin duwali ah oo dal naga leeyahay oo duruustooda maarata la muraaqabaynayo ilahayna soo gaadhsiiyey waxaanu aqlinay oonu barbaaray isaga oo diinta wax maarata dan kaleba uusan jirin oo ninku macallin meelaha intuu iska qabsado macallinkuna siduu doona un iska yeelo wax dan kaleh uusan jirin waxaa macallinkuna waxoogaa un la siiyo lagu kala kaco wiilka geela raacsado ilahi wuxuuna soo gaadhsiiyey qur-aankii iyo madaaristii oo laysku dabagelayo oo layska warhayo oo maamul leh oo madax leh oo maaragtay yaa ilaahayna soo gaadhi subxaanahu wa tacaala ilaahay wax loogu mahadiyo weeye dowradan ayaa qayb ka ah dowraad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu dhowaanahanba u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana dowraadkaasi si diiran u soo dhoweeyey bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale aad buu u mahadsan yahay bukhaari warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu